madaxweyne ku-xigeenka puntland ilyas cusmaan lugatoor ayaa ka qayb galay shirka ka hortaga iyo u diyaargarowga xaaladaha abaaraha ee puntland kaasi oo ay diyaarisay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee puntland shirka waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiiro xildhibaano ka mid ah puntland odayaal iyo waxgarad wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka puntland ubax cabdirashiid maxamed ayaa ka warbixisay muhiimadda loo qabtay shirkan waxaan shirkan isugu yeerno waa humanitarian coordination meeting inaan samaysano humanitarian emergency coordination meeting yacnii si degdega xaalado degdega inaan u diyaar garowno early inaan wax diyaarinana ay nagu habboon tahay wasaaraddu waxay ku baaqaysaa dhammaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ka howlgala gudaha puntland degdeg inaan mar labaad shirkan kasii qodo dheer isugu nimaano sidii aan emergency respond u sameyn lahayn ama ka jawaabid degdeg ah xaaladaha noocaas ah wasaaradda gargaarka iyo hay-adaha iyadoo wasaarada in ay la mucaamilaan daaragti inaan isugu nimaano wada shaqeynaa lagama maarmaan weeye madaxweyne ku-xigeenka puntland ilyas cusmaan lugatoor ayaa bogaadiyey in wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ay qorshe ka yeelato xaaladaha bini-aadanimo sida abaaraha iyo musiibooyinka kale ee dabiiciga ah si loogu saleeyo in ay fududaato ka jawaabista xaaladaha degdega ah marka hore waa wasaaradda oo ku bogaadinaynaa shaqadan muhiimka ah iyo ka howlgalka xilli hore ee duruufaha ku gadaaman ama roobyaradu keentay ama barakaca deegaanada qaarkood laga soo barakacay ay keentay ama waxyaabaha kale la fili kara ee u baahan qorshe iyo diyaargarow marka hore wasaaradda waa ku bogaadinaynaa marka labaad hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee puntland shaqooyinka ka wada ama shaqooyinka dhowla lehna waa ku bogaadinaynaa runtii howlaha muhiimka ah ay puntland ka hayaan ee kala duwan
shirkan ayaa door ka qaadan doono in loo diyaar garoobo xaaladaha bini-aadinimo sida abaaraha iyo musiibooyinka kale ee dabiiciga ah si loo kaalmeeyo dadka danta yar